jaamacadda caalamiga ee kaamilo kumid ee jaamacado magaalada baydhabo ayaa weliba sanadkii lamaad dhammaan ardayda kulidaha sheeldoonka barda jaamacadda iyo qobatay tartan qur-aanka kariimkae tartanka qur-aanka kariimka ee jaamacadda caalamiga ee kaamil oo se rasmiyan ka bilowday holka jaamacadda oo sanadkan u qayb galhayaan kuray gabdha yana ka tartan sii doon ilaa iyo tuma shan jusa ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين kokumada madaga jaamacadda caalamiga ee kaamil oo ku hadlayana faahfaahin ku bi ujeedka guud ee qobodowka tartanka qur-aanka kariimka ee awlan waliba aan mahadnaqanaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inayn suurtageli inaynayn qabsooma tartanka qur-aanka kariimka ee sanadkii lamaad jaamacadda camil international university aabagelyahayta kaasoo ka tartamayaan ardayda jaamacadda qaybasho shaldubun waliba aan mahadnagay maamulka jaamacadda oo dadaal yoontay dardargelin dheer gili oo hadiyaari dadka oo macalimiinta oo garsooryaalka ah iyoon eedaan ku mahadnage dhammaan ardayda qaybo shalduwan oo ka dhiiridan iyoon inyoontay ka tartaman inaan firsho eedaan ka mahadnage eedaan ka faraxsanna inay sanadkii lamaad gowna sanadkan waliba laka tartamahaye shanta jus tobanka jus ilaa iyo toban shanta jus laka tartamahay ardayda tartamahayana sanadkan waliba aan iska jaraanaha gabdho iyoonta kuryaan iska jaran sanadkii hore wali tartamaya gabdho keliya sanadkan hoogaa ku balaarini waliba tartamahayaan gabdho iyoonta kuriyata waliba aan rajeeyay dhammaantiyo in iyoonta guulaysidaan tartan sidiiba hore tartamona qof liha ku bahadoona insha allahu tacaala nasiib wacan yalahaa sidoo kalena kumida ardayda kuliyadaha shalduunka bardaasi jaamacadda ee ku qayb qaadahay tartanka ee ku hadlay dareensho keedan iyo weliba walayo rajeeyaan bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum raxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacayba beleray muna maxamed cali waybaha gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda kaamil international university wayba ka faraxsanaa antigeekan in bilaawto qur-aanka kariimka oo markii lamaad una maraa'is unqoodaan ardayda jaamacadda kaamil international university waa nigeek iidan ka faraxsana sanadkii hore waybaan qownay gabdho keliya laakiin sanadkun waybaa niiri jare kuriita maasha allah iidan ka faraxsana intiyo maamulkan iyo macalimiintan jaamacadda intiyo marwalba fursadu sida qaaliga iyo unqowdaayeen ardayda bismillaahi raxmaani raxiim alxamdu lilah لله رب العالمين ما والبا ليريس واسمه القباس والبا كمدة أرتدى كداس جامعة كامل جيجا وتاريخ ذا تتمي سيد قبل سدها لما كون لو هاتيشان والبا ستوسن إنك بلا وذي تبتن كقرآن ككريم كي قوضا سي جامعة تبتن كاسيتي أول قوضا هاي سنة كلما النصيب إن والد دين سنة كلما أنا قيب قال ما يبرا جاي أنت قيب قال لو أنت قول كدير تأني نقول كدير إن شاء الله السلام عليكم الرحمن الرحيم ما ما إلى عبد الناصر السام محمود ما يكون مدها أرضيد والكبرى داس جامعة camil university waan facultiga nyb medicine and surgery eedeedan ka faraxsana geekinena ku qeyb gala tartanka ee goboda hayta jaamacadda camil tartan qur-aanka ini la qabado waa wal eed muhiimanga ini kalaamka ilaahay dad laga tartansi ardayda la jeelaysi waa mayleeraa sudoor eed muhiimanga wiyaaro kor marka dadka oo ku dambeeyey ini mayleraaus barnaamijkuun la qabadana eedeedan kama hadnagaan may ballinaa eedeedan maasintiin ujeedka guud ee qobdowka tartanka qur-aanka kariimka ee jaamacadda caalamiga ee kaamil iyo ee madalbaraka ee soolaka dhiirigeliyow akhriyowka xifdiyowka iyo fahamka qur-aanka kariimka